June. I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan ah dhegaystayaal waa maalin talaado ah bisha maarsana waa sideed sanadka laba kun laba iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washington d c idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa shanta iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro dalka jabuuti ka hirgeliyey shirkad siisa tababarna dhinaca badbaadada ah shaqaalaha ka howlgala shariikadaha iyo xarumaha ganacsiga ee dalka jabuuti ama dad kasta oo meel iskugu yimiday sidai shaqada dhexdoodii inaanay in la ilaaliyo inaanay shaqada dhexdoodii ugu dhaawacmin dadkaas ama uu qofkaasi kaaga tago siduu gurigiisii uga yimiday inuu u hoydo isaga oo aan farna ka gu'in
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelannay wiil dhallinyaro ah oo geedo ku beera waddooyinka iyo xaafadaha dalka jabuuti kaalimihii heesaha dabaacsan iyo sidoo kale cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oan idin akhriyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrain ayaa sheegtay talaadadan inuu jiro heshiis dhigaya in ruushka uu ilaaliyo xabad joojin kumeel gaar ah iyo in dadka rayidka ah loo ogolaado inay ka baxaan magaalada ku taalla dhanka bari ee la yidhaahdo sami wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in daadgurayn dheeri ah laga samayn doono waddooyinka kiyif iyo shenhif kharkif iyo maribol dhowr jeer oo hore oo la isku dayay in la sameeyo hab ay dadku uga baxaan goobaha ay ka dhaceen weerarada ruushka ee muddada labada toddobaadka ah ka socda dalka ukrain ayaa meesha ka baxday saraakiisha ukrain ayaa isniintii waxa ay diideen qorshayaasha ruushka ee ah in qaar badan oo ka mid ah dadka reer ukrain loo daadgureeyo ruushka amaba belaruus weeraradii ruushka ee dhacay habeennimadii xalay ayaa waxaa ka mid ahaa duqaymo ka dhacay magaalooyin ku yaala bariga iyo koonfurta ukrain iyo duqaymo dhowr ah oo lala beegsaday xaafado ku yaala caasimadda kiyef militariga ukrain waa militariga koonfurta kuuriyana waxa ay rasaas digniina ku riday doon roondo samaynaysa oo ay wateen kuuriyada waqooyi oo ka gudubtay xadka badda ee u dhexeeya labada kuuriya gacanka galbeed ee jasiiradda sida uu sheegay militariga kuuriyada koonfureed iska horimaad ayaa dhacay iyadoo maamulka kuuriyada koonfureed ay xireen markab kale oo kuuriyada waqooyi ay leedahay kaasoo sidoo kale kasoo gudbay waxa loogu yeero northern limit line amaba n l l sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxa isku dhafka ah ee shaqaalaha kuuriyada koonfureed warku waxa uu intaasi ku daray in doontii ilaalada ee kuuriyada waqooyi oo eryanaysa iyo markabka hore ay dib u guratay kadib markii militariga kuuriyada koonfureed ay rasaasi digniin ah ku rideen ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa xiray markab kale wasaaradda waa wakaalada wararka ee kuuriyada koonfureed ee layidhaahdo yonhab ayaa sheegtay in lix ka mid ah toddobada shaqaalaha ah ee saarnaa markabka ay xirnaayeen labiska ciidamada duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan aan ku bilowne dhallinyaro isu tegey ayaa waxa ay sameeyeen shirkadda ka caawisa xarumaha shaqada sidii tababar badbaado siin ah loo siin lahaa shaqaalaha shirkadaha si loo ilaaliyo badbaadada shaqaalaha sagal siciid faarax ayaa waxay wareysatay mustaf axmed cali oo ka mid ah dhallinyarada tababarka bixinaya
waxyaabahan barno safetyga marka la yidhaahdo qof kasta oo shaqaale ah ama dad kasta oo meel iskugu yimiday sidii shaqada dhexdoodii inaanay in la ilaaliyo inaanay shaqada dhexdoodii ugu dhaawacmin dadkaas ama uu qofkaasi kaaga tago siduu gurigiisii uga yimiday inuu u hoydo isaga oo aan farna ka gu-in lugna ka gu-in inuu qofkaasi maaragtay si badqabta kaaga tago taasna waxaa muhiimadda weyn aanu saarnaa inaanu dadkii tareengarayno tababarno shirkadihii oo kale aanu dadka u tababarno hadday tahay kuwii dhismaha hadday tahay kuwii magaranaysaa wadooyinka dhisayey hadday tahay kuwii sunta iyo kimikaalada la shaqaynayey dhammaantood shaqaale kasta shaqadiisa waxaa dhib ee kaga iman karta inaanu u tababarno oo sida ugu fudud u shaqayn karaya iyo qalabku xidhan lahaana aanu u faasilitayno ayaanu inta badan ku dadaalna anagu
marka waa qayb ka mid a shaqo kastoo la qabanayo shaqo kastoo la qabanayo kambani kasta uu leeyahay shirkadaha brivatka ay leeyihiin hadday tahay maaragtay dadka kale ee jecel laftigoodu qayba ay dhigtaan baa jirta oonu ku barno oo xaggan iyo meesheeda centerkaba lagu dhigaa jirta ay dadku sidii caadigaheed u bartaan safetygu muxuu yahay ay bartaan toobagyo badan buuna u kala baxaa waxyaaba badan oo kala duwan hadday tahay ka hortaga sunta hadday tahay ka hortaga dabka hadday tahay ka hortaga dhismayooga iyo dhibta qofka kaga iman lahayd waxyaabahaasoo dhan iskugu jiraa waxaasoo kale ku jirta qeybta qofka haddii maaragtay dhibaata soo gaadho ama qofka naqasku ku dhago ama qofku maaragtay dhiig baxayo kale sidaad xataa maaragtay u qaban lahayd ama aad qofka uga caawin lahayd loo yaqaano maaragtay c b r k first aidk oo kale ayaa iyaga laftigooda ka mid a oo ay bartaan maaragtay ardaydu iyo dadka kale ee magaranaysa dee jecela in iska faa'iidaystaanba
marka qofku markuu barto oo shaqo tago maxay ka saacidaysaa shaqadiisa
run ahaantii horta waa wax waddankeena ku cusub ma jiri jirin meelo lagu dhigto oo badbaadada ama safetyga laga yaqaano ma jirin waxaan malaynaya waxaan nahay anagu ciddii u horreysay ee bilowday programkan qofkan waxay ka caawinaysaa maadaama waddankeennii imanka ay jiraan maaragtay horumar badan ka socdo shirkado jiraan ajaaniba boorarkii jiraan qalabyo magaranaysaa aan ooli jirin iyo kimikaalo iyo wax kasta ay wadanka de maarata kusoo biirayaan dadki waxa loo baahan yahay iyaguna helaan skillskii ama xirfadii ku shaqayn lahaa inuu qofkii helo ayaa meesha taalla waxaa laga yaabaa waxyaabaha essentialka ugu waaweyn imika ahaan ay shirkadu dadka weydiiyaan waxaa ka mid ah inuu qoftu maaragtay soo maray safety sida adduunka oo kale qofku shaqada ma bilaabo ilaa orientation safety la siiyo oo maaragtay qofku tababarkii haysto sida waxaan iskaga ilaalin lahaa ama aanu ugu dhibaatoodeen marka maadaama xaggeena uu jirin barnaamijkan dhinaca badbaadinta qofka xilliga uu shaqaynayo idinku waxaad ka faa'iidaysateen hay-adahan ama shirkadahan ajanabiga ah ee aada la shaqaynaysaan saxa annagu markaan baranay maadaama inta badan maaragtay aanu la shaqaynaynay anagu dad ajaaniba ama kaamkaa ee maraykanka oo kale aan ka shaqaynaynay aqoonti baanu helnay anagu chance bay noo noqotay inaan fursaddii halkaa ka helno tababaro ama khabiirada caalamiya oo yimaadaa jira fursado bixiya caynkaasa waan ka qayb galnay waan dhiganay so almost imika shan sano dhadhow ilaa toddoba sanaan odhan karaa waanu ku dhex jirnay anagu maaragtay fieldiga safetyga then aqoontii aan halkan ka faa'iideysanay waxaan bilownay inaanu dadkiina anagu uga faa'iideyno ayaan markaa fikirkayagii isla qaadanay waxaananu nahay maaragtay dad fara badan oo oo iskaashata ah ama magaranaysaa urur ah ilaa labaataneeyo xubnood baan nahay inta programkan aanu aanu ku leenahay laakiin inta badan tababarada ama kuwa tareenarada oo kale waxaanu ku nahay afar qof shaqadeyduna waxa weyaan aniga inta badan waa trainer ama tababare xagga arrimaha badbaadada ama safetyga loo yaqaano weeyaan
marka wiilal iyo gabdho way iskugu jiraan ha labadaba way iskugu jiraan labadaba way bartaan ardaydu keliya waxaa la moodaa maaragtay marka safety baa la dhiganaya la yidhaahdo in dadku koofiyadii un xidhanayaan qof labora oo wuxuu ku shaqayn lahaayo saasa laakiin aqoontii uu qofku bartay waa mid shaqo iyo mid xaggii guriga usoo raacaysaba qofka wax ugu tari karaa shaqaaluhu la shaqaynayay isaga laftigiisa wax u tari kartaa wax laga yaaba fahamgiisii inuu qof dhibaataysan uu ka badbaadiyo waxaa laga yaabaa nidaamkii dabka looga hortegayay ama maaragtay habeenkii oo kale si aan dabka oo kale xilliyada habeenkeeda guryaha la hurduus ka bilaabmaa yacni nidaamkii o dhan markuu qofku barto waxyaabihii xataa maaragtay ina maaragtay fiishadaha oo kale dabka laga saara habeenkii intaan la seexanin oo kale magaranaysa oo waxyaabaha inta badan safetyga ku jirta ay bartaan ardaydu waana wax marka iyagu bartaan ay gurigii ula tegayaan ay xaafaddii wax kaga qaban karaan xataa
marka dhalinyaro badan waxaa jirta iska shaqa la-aan oo meelaha iska joogto hadday hel hadday ogaan lahaayeen inay jiraan meelo noocaas kale wax lagu baro baran lahaa diyaar muutiin inaad dhalinyarada uga faa'iidaysaan idinkoon waxba ku xirin mise dadka markaad baraysaan may diyaar baan u nahay inaan u faa'iideyno albaabkaygu wuu furan yahay waxaan weliba ku dari doonaa sidoo kale qeybo badan oo online aan samayn doonaa hadduu ila idhaahdo iminka ajendaha noogu jira hadduu ila idhaahdo two thousand eighteenka online lagaga dhigan karo gaar ahaan dadka soomaalida ama dadkeena oo kale meel kastay joogaan xataa ay maaragtay kala socon karaan ama ay ka dhigan karaan waxaa kaloo jira qeybo kale wacyigelina oonu bulshada ugu talagalnay sida maaragtay ka hortaga dabka sida maaragtay ka hortaga dhibaatooyinka iyo shilalka gaadiidka oo kale waxyaaba badan caynkaas wacyigelina ayaa xataa noogu jirta oonu iyagana laftikooda sameyno oonu si magaranaysaa voluntaria ama aanaan yacni ku jaaj garaynayn wax lacaga aanu ugu talagalnay inaan u sameyno waxaan odhan karaa safetigu waa noloshii safetigu nolol kasta oo ama maaragtay shaqo kasta wuu ku dhex jiraa ha noqoto xataa guryaha dhexdooda safetigu waa number one yacni waa badbaado marka lagu leeyahay meel uu ka maqan yahay ma jiro waa in la barto waa inay dadku faa'iidaystaan waa inay dadku maaragtay naftooda iyo iyo maaragtay bulshadoodaba ay u faa'iideeyaan ayaan odhan lahaa
kaasi waxa uu ahaa mustaf axmed cali oo ka mid ah dhalinyaro isu tagtay oo sameeyey shirkad ka caawisa xarumaha shaqada sidii tababar badbaado ah loo siin lahaa shariikadaha waxa uu magaalada jabuuti ugu warramayay waryaha v o eda isaga la siciid faarax halka weli aad nagala socotaana waa tabintayada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatan aan idinku nasinno codka fanaanada luul jeylaani cali luul jaylaani cali ayaa heestaasi qaadaysay waxaanad kala socoteen laantaaf soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada aan dib ugu noqonne magaalada boosaaso faarax cabdi toyow waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaaladaasi waxaana uu guryaha magaaladaasi uu ka qabtaa shaqo ay dad badan ay u bogeen soona dhoweeyeen faarax ayaa geedo ku tallaala wadooyinka iyo xaafadaha magaalada boosaaso isagoo mararka qaarna guryaha dadka ugu geeyo geedo uu beeray dabadeedna lacago aan badnayn ka qaata dadka uu guryaha adeegaasi ugu fuliyo yuusuf maxamuud yuusuf wariyaha v o a magaalada boosaaso ayaa warbixintan soo diray
waxaan qabtaa dhirtaasaan beeraa oo guryaha uwaxyada kala duduwan iyo geedaha harka ah waaweyn baan dadku ugu faa'iideeyaa dhallinyaro badan aan sii tababarayna waa jirtaa laakiin dadka fadhid fadhiyadoodan ugu geeyaaba guryahoodaan ugu geeyaaba kuwo badan oo waxaa jira ku weydiinaya wax dhirta beeraan rabaa ay dhahayaan baa jira kuwo badan oo ku dhahaya kusoo wacay iikan guri noocaasaan deganahay kuwo badan aan fadhigooda ugu geynayaa jirta marka waxa weye waxyaaro badan oo faa'iido ah oo dadku ugu faa'iideynaya dhirtaas hindhaha aragtada iyo iyo iyo haddii ilahay kuriin qurahda iyo bilicda magaalada iyo nooc walba ay tahay iyadoo noocyadeeda kala duwan baan dadkii u beerayaa ma garata waa kaa waxaas faa'iido aan wadaa haddii ilaahay yidhaahdo waa inaan sii kordhinaan rabno dadaalkii maxaa ku dooratay marka inaad dhirtan ka soo goyso beeraha kala duwan ee duleedka boosaaso kadib aad magaaladii keento guryaha ku beerto dhaqaalana aad dadka qaado waxaasoo dhan waxaa u faa'iido ah ummadda dhulkii iyo iyo iyo iyo guryihii iyo haddii ilaahay kuu roon yahay waa waxtarkeeda markaan arkay waxtarkeeda aan laga maarmaynin baan saa darteeda aan maarata shaqadii aan dhiirigelin dadkii ugu samaynaya ma garate marka haddii ilaaha yidhahdo waxa waaye xaruntaydana waa filajka hotel filaj wa kuleelka magaalada iyo dhirla-aanta jirta iyo haddii ilaahay kuraa xanfaha iyo fooraha iyo maarata gabaad waaye waa dugsi marka wax walba faa'iido u tahay waa dhirta hadda gacanta ku haysida halkan yaal maxay isugu jiraan ma dad baa u wadaa marka dad baan u wadaa waa lasoo dalbaday geedka la yidhaahdo geed hindiga dhamaska geedka la yidhahdo reexaanta falaawirada ubaxyada kala duduwan bay noocyadooda kale yihiin qof walba nooc u rabo ku dhahaya ii keen qolo waxaa rabta geedmarood bay rabtaa sida liinta qumbaha babaayga saytuunka rumaanka haddii ilaahay kuu roon yahay qolana waxay rabtaa uwaxyada maarata dheriyaasha lagu beero qolana waxay rabtaa kuwa maarata marmarka ah greenka ah ma garatay qolana waxay rabtaa ooskaas oo kale sida greenka ah oo lagu doogsado hadba waxuu qofka dalabkiisa rabo baa loo geeyaa marka saas waaye saas waaye waaya dhirtaa waddo marka dadka ka iibinayso dhammaantood maisku qiimaa maya way kala duwan yihiin sida dadku waxay jecel yihiin geed maroodka filaawarada quruxda badan oo marmarka ah derbiyada raaco kuwa waxaa jecel yihiin sida maarata geedka miraha laga goosto gobka liinta iyo iyo rumaanta saytuunka haddii ilaahay kuu roon yahay bay jecel yihiin kuwana waxay jecel yihiin kuwa greenka ah sida maarata cooska oo kale kuwana waxay jecel yihiin haddii ilaahay kuu roon yahay kuwa gidaarada raaco marmarka la yirahdo noocyadooda kala duwan ah bay jecel yihiin ninba dooqiisa waaye ma garatay dhaqaalaha kan ugu qaalsan waa geedka la yidhaahdo qumbaha qumbaha ugu qaalsan inta kale toban doolar buu jooga qumbaha inta kale ka hooseydan lix doolar shan doolar saddex doolar afar doolar kuwa laba doolar hataa waa jiraan ma garatay iyo kuwa dadka aan ugu saacidayno oo aan frii ahaan aan ugu darno waa jiraan masaajida sadaqada looga dhigo haddii ilaahay ku roya masaajida oo kale frii wahawka ma qaadanaba waa geynaa waa ugu beernaa waa kaa wadooyinka oo kale iyo kuwa maarata tuulooyinka iyo meelaha la geynayo oo lasoo dalbanayo qofka boqol geed oo kale markuu qaato labaatan oo kale fari ahaan baan ugu darnaa si macnaha horumarka iyo iyo iyo bilicda israacdo saas baa marka wixii faa'iidaha aan u wadnaa bulshadana waxtar bay u leedahay anigana ajar baan ka helaynaado shaqaan orn way noo tahay dhaqaalaha ka hesha marka dhaqaalaha aan ka helo waxa weeye caruurtan iskoolka kaga bixiyaa nolosha qoyskayga iyo familkii aan ku dubiraa iyo iyo wixii kale oo maarata faa'iidaysi ah maogii wax kale oo maarata aan ku isticmaalna ma jirto ma garatin marka saas waaye saas waaye bulshada saasaan ula jecelnahay wixii horumar ah wixii wanaag ah wixii qurux ah wixii bilic ah wixii loo baahan yahay marka dadaalkaas dadaalkaas baan rabnaa inay nagu garab galaan oo maarata ay nagu caabiyaan anigana aan sii kordhino maxaa ku dooratay marka shaqadan waa shaqo aada u culus in beer lasoo gooyo duleedka magaalada la aado magaaladii la keeno la beero oo mararka qaarkood ay dhici karaan xataa in geedka uu bixi waayo ay bulshadu dib kugu soo wacaan oo ku dhahaan geed kharaab oo kalea naga iibisa bal ka war arrintaas waa dhacdaa markay dhacdo waa bedelnaa bulshadii waa u nasteexaynaa waxaan dhahnaa geedkan haddou waxse ku noqda anaa farsamadiisa anaa bedelanaayo ilaa iyo uu geedkan uu ku baxo anaa ku daba joogo kala haramayno waanu waanu ku garab hayaa ma garatay saasaan bulshada ku qancinaa waynagu taageersan yihiin dad waxaa jira oo iska bahalkoowaay dhahaya geed hunbaa iga iibisay geed hunbaa iga gaday geed hunbaa ii beertay lacagta ii soo eli ku dhahaan baa iska jiro waxaan dhahnaa dadaal baan ku bixinaa geedna waxaan dhahnaa kan markuu dhinto kan guriga ha sii yaalo isbeer baan ka dhigayaa hadhow dambe markii ay ku dhahaan geedkii kaale kaale eeg waa u tagnaa si deg deg baan ugu tagnaa waa ka bedelnaa wixii daawadiisa ah wixii maarata geedkaas loogu baahan yahay baa u samaynaa sidii ay ku qanacsan yihiin bulshadii ma garatin celcelis ahaan maalintii oo kale imise geed baad magaalada boosaaso xaafadaha iyo masaajidada ay sheegta aad ku beedhaa marmar waxaan ku beernaa ilaa iyo konton geed marmar waxaan ku beernaa boqol geed marmar waxaan ku beernaa toban geed hadba maalintii se ay tahay baan wax ugu beernaa ma garati inta aan lacag ka qaadanayn inta fariiga inta fariiga aan u bixinaynaa badan magaalooyinka horta waxay ka kala hormareen waa dhirta waa dhirta iyo bilaeda iyo quruxdu ma garatay waxaan marka warshaheyga yahay inay magaaladii gariin noqoto aan laga hagaay bixin aan meelba laga aadin oo geedaha hoostooda harka la fariisto baa qorshahayga yahay oo horumarkan yahay oo dadaalkaas baan wadnaa dadaalkaas baan wadnaa haddii ilaahay yiraahdo dadaalkaas waxaan rabnaa inay garab nagu siisaan ma jiraan dhallinyaro kale oo kula shaqaysa oo aad tababartay si geedkan loo soo gooyo magaaladana loogu biro waa jiraan waa jiraan waa jiraan weli waa yaryihiin weli waa yaryihiin weli waa yaryihiin ma garati kuwa kalo hadda aan sii tababarayno iyo kuwa hadda aan tababari doonoba waa jiraan ma garati dadaalka ana aan wado sida aan maarata aan wado aan u dadaalay qof walba guryihiisa ugu geynayay uma badna ayaga laakiin anigu waxaan sii jecel yahay qof walba inaan gurigiis u gargaraa oo aan dhaho aan dharayno guriga ma garatay waa dadaal oo anigana noo fiican oo horumarna leh oo bilacdana ay ku imaanayso magaalada dhirtaan xaggee ka soo goysa adiga ama ka keentaa markaaga hore dhirtaan qayb waxaan ka keennaa sida geed maroodka koonfur afgooyaan ka keena aseentooyinkaan kasoo qaadnaa qaybna waxaan ku beernaa hoteelka filajka aan haruntayda tahay baan ku beernaa qayb waxaan ka keennaa eelgaabo qaybna waxaan ka keenaa magaalada gudaheeda ruuxeedan aan ku beernaa magarat aan ku soo goynaa ma garatay marka horumarkaas baan wadnaa dadaalkaas aan wadnaa dadaalkaas ilaa intee jeceshaana sii wada ilaa inta noloshayda tahay inaan ugu faa'iidayaan rabaa ummaddu magaalo kastoo aan joogana saas oo kale aan baan shaqada ugu wadayaa bilacda inay soo baxdo oo ummaddii maarata harhay ay hesho haddii ilaaha yidhaahdo dadaalka saas baan usii kordhinaya hadii ilaha yidhahdo muhiimad intee leeg bay leedahay in geed la biro waxay leedahay ajar iyo xasanaad baa laga helayaa bisadii harsatay ajarkeeda adaa leh geedka aa beertid marka waxa weeye wax la beero oo marka la sameeyo geedka wax ugu fiican ma laha ajar iyo wanaag baa laga helayaa ma garatay quruxna way sii dheer tahay marka waxa weeye wax lasoo koobi karo ma aha in la joojiyana ma aha inaan sii wadno wa
kaasi waxa uu ahaa faarax cabdi toyow oo ka howlan sidii uu u dhirayn lahaa oo uu doog uga dhigi lahaa magaalada boosaaso wuxuu magaaladaasi ugu warramayay waryaha v o e-da yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o e haatanna qalam jalam iyo fanaanka allah u naxariistay muuse ismaaciil qalile nala dhegeysta
jidkan maranjeedaaliyaayo anu jilcan yar jiibsadaa jidkan maranjeedaaliyaayo anu jilcan yar jiibsada jidkan marag jiidaliya anu jilcan yar jiibsada intu jiiray haliisti hali jeleelkaygina miya jahawaada laydhigii intu jiiray haliisti hali jeleelkaygina miya jahawaada laydhigii qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye isoo ka jiirta ilaa kore jarka dacal ka igaalule asu jeedanigu yidhi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye sugan jiirtayla kore jarka dacal ka igaalule asu jeetanigu yidhi جمع القروح وناقي جوهري اللولاي يبدا جهور دي مربن هذا الكتوتا انو جيت مايا انت انشن جيرسادو ورتشاغا كسيان جمع القرود وناقي جوهري اللولاي يد جهور دي مربن هذا الكجوتا أنو جيت مايال انت آنشان جيرتادو ورتشاقا كسيان jidkan maraanjeedaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maraanjeedaliyayo anu jilcan yar jiibsada jidkan maraanjeedaliya anu jilcan yar jiibsada
qalam jalam iyo codka allah u naxariistee muuse ismaaciil khaliil ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenna duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaad ila socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo Oh